ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha laha ee hambalyada iyo heesaha nuurow noo soo qaba dhambaalka ugu horreeya dhambaalka ugu horeeya daandire waxaa nasiib u helay dadka kale ah hooyo khadiijo maxamuud ciise iyo carruurteeda hooyo sahro cabdulaahi warsame iyo carruurteeda cabdinaasir xaaji ibraahim iyo carruurtiisa aamine xasan diirshe iyo carruurteeda maxamed cali wariiri xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdirasaaq maxamed diirshe cabdiyare xaaskiisa iyo carruurtiisa cali cabdi madoobe oo lagu naaneyso calibaashi iyo qoyskiisa sucdi maxamed maxamuud maalin iyo yaasiin maxamed siciid xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdulaahi faarax jabaan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa jaaliyadda soomaalida sweden dhammaan reer cismaan xasan diirshe iyo reer bashiir xaaji ibraahim cismaan waxay tahniyo dhalashay u dirayaan cabdirasaaq cismaan xasan diirshe iyo balqiisa bashiir xaaji ibraahim cismaan oo uu wiil ugu dhashay dalka sweden wiilkaas oo loo bixiyey cismaan cabdirasaaq cismaan waxaan leenahay cismaan allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin ayaan raaciyey dhinacii heesaha haddii aan aadno ibraahimow waxaan dhegaystayaasha usoo qabanay heesta weylo aad wax ku luuqaynay fanaaniinta aweys khamiis iyo aamina camaari
damaalkana waxuu noogu yimid aaba cabdulaahi maxamed diirshe iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo maxamuud diirshe warsame xaaskiisa iyo carruurtooda cali maxamed diirshe xaaskiisa iyo carruurtooda iyo nuuro maxamed diirshe iyo carruurteeda cabdirasaaq maxamed diirshe cabdiyare iyo xaaskiisa iyo carruurtooda cabdifataax cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtooda dhammaan reer diirshe warsame iyo reer cabdi cusmaan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dunida qaarkood waxaana ay jecel yihiin in ay taaniya gaarsiiyaan cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed iyo cabshiro cabdi cusmaan oo wiil uu ugu dhashay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdimajiid cabdiraxmaan allaha ka dhiga ay leeyihiin kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamin ayaan leenahay heesta kale aan dhegeystayaasheennu ciyaarayno waa ammaantaada codadkii axmed mooge iyo xaliimo khaliif mogool
wa tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi ammaantaada axmed mooge iyo xaliimo khaliif halka aad nagala socotaanna waa v o a gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaan hayaa hambalyo aroos waxaana inaga soo gaartay luul qaasim cabdulaahi iyo hodan qaasim cabdulaahi cumar qaasim cabdulaahi nuuridiin qaasim cabdulaahi iyo cabdifataax qaasim cabdulaahi cumar qaasim cabdulaahi cabdirasaaq qaasim cabdulaahi cabdicasiis qaasim cabdulaahi iyo cabdiraxmaan qaasim cabdulaahi ismaaciil cali nuunow iyo cabdirasaaq cali nuunow iyo ibraahim nuunow xuseen hooyo deeqe maxamed faarax iyo hooyo nuurte cumar sheekh iyo aabo qaasim cabdulaahi dhammaan asxaabtana waxay tahniyad aroos oo wacani ay halkan uga dirayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah farxiye saalax cabdulaahi iyo axmed qaasim cabdulaahi oo arooskoodu ka dhacay magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban allah idinkala siiyo aamiin
waxaa dhambaal uu noogu yimid bashiir maxamed jaamac iyo nuur axmed hubeeye iyo dayax axmed hubeeye trig axmed hubeeye iyo fatxiya mahad hubeeye raabica mahad hubeeye raxmo mahad hubeeye iyo cabdiqaadir maxamed ile doctor ismaaciil khaliif cabdinuur daahir bayr iyo cabdifataax axmed sheekh iyo doctor faa'izo mahdi fiicani loo yaqaano iyo hani cabdilcasiis hani soomaali iyo xasan axmed xuseen iyo asxaabta dhammaan waxaanay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan yaasiin daahir bayr iyo xaaskiisa oo ku aqalgalay jabuuti waxaanay leeyihiin arooskiina aamiin kala kulma bashbash iyo barwaaq annagana aamin ayaan leenahay dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno goorma ayaa kugu dambeysay heesta riyadii xalay iyo fanaanka codka macaan maxamed suleybaan tubec
hadduu reer guur yidhaahdo hadduu reer guur reer guur reer guur runtii waa lama kulanete anigana faare Thank Thank you. Thank you.
dandureyow hambalyadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah aabe axmed sheekh cabdi iyo haaruun axmed cabdi xaaskiisa sahare bashiir maxamed waxaa kaloo diraya saciida axmed cabdi iyo faadume axmed cabdi cabdirashiid axmed cabdi iyo awoowe maslax axmed cabdallah habaryar shanqaro maxamed cali iyo xaawo xasan maxamed maryam xasan maxamed farxiya xasan maxamed habaryar nuuro maxamed cali iyo caruurteeda laylo cali bin cali iyo caruurteeda hani cabdiraxiin iyo xasan cabdiraxiim daare cali bin cali iyo caruurteeda habaryar fahme maxamed axmed iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho oo farxadle ay gaarsiinayaan maxamuud axmed cabdi iyo xaaskiisa kifaayo maslax axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dharkeenley wiilkaasi waxaa loo baxshay yuusuf maxamuud axmed yuusuf waxaanu leenahay noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkana waa hambalyo waxa uu nagu yimid hooyo hinda cumar cawaale iyo maxamed cabiib xaashi nuura cabiib xaashi nimco cabiib xaashi iyo ladna cabdi cali iyo cabdirasaaq yuusuf cawil iyadoo yuusuf cawil iyo abti baashe cumar cawaale iyo abti xiis cumar cawaale iyo habaryar fardows cumar cawaale iyo habaryar aanise cumar cawaale adeer maxamed xaashi adeer yuusuf xaashi iyo aabe doctor daahir yuusuf daahir xanaano cabdirasaaq daahir yuusuf iyo cabdiraxmaan daahir yuusuf iyo kaltuun daahir yuusuf iyo keef daahir yuusuf cawo cali xafsa shariif cali iyo asxaabta waxaa kaloo dirabay waxaa kaloo tahniyada waxaa kale oo ka mid a dadka tahniyada diraya mukhtaar maxamed cabdi nagaad muuse iyo saygeeda kaynaan iyo mahad xasan guulane iyo bilad daahir maxamed iyo xuseen nuur xaaji waa wariyaha v o a ee toronto iyo cabdifataax maxamed kheyre iyo cabdulaahi siyaad tuuryare oo loo yaqaano ridwan iyo dhammaanba asxaabta iyo ehelada oo kala jooga yurub africa mareyka iyo soomaaliya waxaana dhammaantood ay hambalyo wadajira gaarsiinayaan mubaarag abiib xaashi iyo khatra daahir yuusuf oo meerkoodu uu ka qabsoomay borame waxaana ay leeyihiin meerkaasa idin horseedo guur keyr qaba ee banaheeda kala siiyo owlaad keyr qabta aamin ayaan aniguna leenahay heesta ugu dambaysa in dhegeystayaashan u ciyaarayno waa maalmaha waxaa qaadaya fanaanka xasan aadan samatar iyada ayaana ugu dambeysay barnaamijkii heesaha laha ee hambalyada iyo heesaha welajir waxaa idinkugu soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
hadiyayka maruran wa muraayad waayuhu caashaqu ka muuqdee maalmaha qaluuca hadiyayka maruuran wa muraayad wayuhu caashaqu ka muqdee marban sida maydhan muddo aamusayo isha mirig ka siiya marban sida maydhan muddo aamusayo isha mirig ka siiya mar waxaan idhahdaa siday tahay marxurad din cilmii mawdku kala tegay maraasaarka ciida yaa maalin jiray mar waxaan idhahdaa siday tahay marxurad din cilmii mawdku kala tegay maqaarsaarka ciida yaa maali jiray mar baan mawjada hadhin dhexdoodo muuqayga la arka laakiinsaan maqarnay mar baan mawjada hadhin dhexdoodo muuqayga la arka laakiinsaan maqanay intaasoo marxaladood anigoo ka soo maray ma quraan dhulkeeniyo ma naxaanka caashaqa hayan maanta ka horow ma igaabku igu dhicin hayan maanta ka horow ma igaabku igu dhicin hayan maanta ka horow igaanku igu dhicin hayan maanta ka horow ma igaanku igu dhicin لها مسروقة أديوك مدعو يعيد وعمري جبال عاشقا مكياي ويا مسوقا حديوكا مذو يهي وأمري ديبا عاشقا وكياي مربان مدن تعيدا عزو ايام مهودي مرتدي دهويا مربان مدن تعيدا عزو ايام مهودي مرتدي دهويا مروحة إله دارك نفسي سموي ماري ديبارتي ينتلو استيسي محشرة إسكابلو مروحان إلى حسانك نفسي سموي ما أريد بارتي ينتلو إستيتي محسنة إسكابلو مرضان ما لها بينها